taliska qaybta booliiska gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka warbixiyey qaraxyo dhowaan ciidanka booliiska gobolka mudug ay kusoo qabteen howlgal ay ka sameeyeen deegaanka dagaari ee gobolka mudug taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug cali muuse maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay taliska qaybta ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkii ay ciidanka kusoo qabteen qaraxyadii dhowaan lasoo qabtay waxaan u mahad celinayaa ciidamada booliiska iyo degmada dagaari maamulkeeda iyo dhammaan nabad sugidda ciidanka nabad sugidda intii hawshaas ka qayb gashaan u mahad celinayaa aada iyo aad u mahadsan yihiin waxaa lagu guulaystay howlgal miino miino ay ku aruursanahayeen kooxaha cadowga ah ay meelaha duurka kula dhuumaalaysanayeen baa ciidanka booliiska nabad sugidda ku guulaysteen iyadoo dadka deegaanka iyo aan xogtaas aan iyo wada shaqaynta aan ku helnay haddana wixii sidaas oo kale ah oo iyaduna ay wararkeeda hadda na soo gaarayaan waa ku daba jirnaa markaan soo dhammaystirnaana si fiican idinkugu soo bandhigi doona haddii ilaahay inta ka hartaan aan soo dhammaystirayna taliyaha qaybta ayaa sidoo kale sheegay in kooxihii waday qaraxyada gacanta lagu hayo islamarkaana ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxo kale oo lala xiriirinaya qaraxyada
waxaa kaloo kaa iloobay saddex eedaysanaa xiran oo lagu soo qabtay alaabtaas kii lagu soo qabtay iyo gaarigiisii iyo labadii kale u keentay isaga uu sheego tilmaamo iyo labadaa nin baa ii keentay saddexaas dhagarqaba oo baan ku jirto xiran waxaan harayna waan soo dhammaystiraynaa haddii ilaahaydmo dabagal baan ku haynaa howlgalku intuu socdana waa waa wax badan baan nala ogaanaysaa waa nala joogtaa haddii ilaahaydmo gudoomiyaha deegaanka dagaari nageeye xasan haybe ayaa qeybaha ciidamada uga mahad celiyey howlgalkii ay kusoo qabteen qaraxyada iyo kooxihii waday marka koowaad awalan allah ayaa mahad iska leh marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa ciidamada ammaanka booliiska iyo nabad sugidda deegaanka duleedka deegaanka dagaari howlgallo ay ka sameeyeen kusoo qabtay falal wuxushnimo ee nimankan nabaddiidka ahi ay ku aruurinayeen bahol halkaas ku taalla ka hor dhicmayno wixii ay sheegay dabagal iyo dambi baarista ciidanka ayaan sheega ka sugaynaa annaga maanta warkeena waxaa weeye inaan u mahad celinno ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ee gacan ka geystay waxaana wada shaqayn ayaa naga wada dhexaysa xoga deegaanka laga helay ciidamada ammaanka oo sardoonkoodu aada u sarreeyey ayaana looga war helay waxaan leenahay shaqadan silaba tijibaara waana wada shaqayn doona insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa cid walbaba dembiga ay gashaen lagu ciqaabi doona insha allah
qaybaha ciidamada gobolka mudug ee labada maamul ayaa muddooyinkan waday howlgallo lagu xaqiijinaya amniga gobolka mudug waxaana laamaha amniga gobolka ay gacanta ku dhigeen kooxo la sheegay in ay wadeen qaraxyo kala duwan kuwa oo lagu kala qabtay galdogob iyo dagaari cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo